إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ilaahi subxaana wa tacaala ayaa iskale mahadaan la koobi karin nicmada islaamka nicmada walaaltinimada kadibna waxaan waxda celinaynaa culummada iyo walaalaha soo qabanqaabiyey kulankan iyo nadwadan insha alla qiimaha badan waxaan ka mahad celinaynaa insha allah soo dhowaynta wanaagsan iyo marxabaynta eednala ku soo dhoweeyey ilaahi subxaana wa tacaala idinka amaalmariyo annagana kuwii ku hadla wax xaq ah oo ummadooda anfaca allaha naga dhigo intaas kadib mawduuca muxaadaro ee sidaa maqlaysaan wuxuu ku saabsan yahay waddadii ay ambiyadu u qaadeen dacwada iyo dadka ilaahi lagu yeedho subxaana wa tacaala sidaa la socotaan ilaahi subxaana wa tacaala waa naxariis badan yahay insaankaana wuxuu u abuuray inuu ahaado insaan badbaada adduun iyo aakhiro oo wanaagsanaada wanaaggaasna waxaa lagu heli karaa dadka bani aadamka oo ilaahay ku xirma waa waxa ilaahay faray sameeya waxa ilaahay ka reebay ka istaaga insaanku inuu hagaagana waa maslaxad weyn waa maslaxadiisa asaga waa maslaxadda kownka kownkan haddii insaanku uu kharaabo ama insaanku uu xumaadana wax badan baa xumaanaya saa la socotaan kownka inta noo muuqata marka aan fiirino insaanka ayaa madax u ah waxaa ka soo haray insaanka waa xayawaanaad ama waxaa loo yaqaano nabaataad geedo weeye waxaa loo yaqaano jamaadaad weeye marka inta muuqata oo kownkan horteenna taalla insaanka ayaa madax ka ah asaga ayaa maskaxdii iyo caqligii iyo wixii o dhan isku haysta waxa kale asagaa ku intifaaca xayawaanaadkii asagaa ku intifaacahaya nabaadaadkii iyo geedihii asagaa ku intifaacahaya jamaadaadkii asagaa ku intifaacahaya marka insaankii hadduu hallaabo uu kharaabo uu xumaado kownkiiyo xumaanaya bay ka dhigan tahay hadduu insaankii hagaagana kownku waa hagaagahaya oo waxa kownka dhex yaallo oo la isticmaalayo laga faa'iidaysanayo si fiican baa loo isticmaalayaa laakiin haddii insaanku uu khaldamo isticmaalka koonkao dhan baa khaldamahaya waxaan la soconnaa waxaa maanta adduunka aan ka dhacahaya muslim iyo gaalada waxaa hadda madaxdu ay noo sheegahayeen oo dad la dilayo iyo dad la dhacayo iyo dad isboobaya ah dhibka noocaasa markaa fiirisid oo meel kasta yaalla waxaa samaynaya wax kale ma aha waa uun insaankiiyo xumaaday weeye insaankiiyo sidii lagu talagalay ka leexday ayay ku imaanaysaa marka insaankoo la hagaajiyaahi waa maslaxad asaasi ah oo aada loogu baahan yahay ilaahi subxaana wa tacaala isagoo marka noo naxariisanaya ayuu wuxuu noo soo diray ambiya iyo rusul uu doonayo inuu nagu hagaajiyo si adduunkeena akhradeennuba ay u hagaagaan ambiyadaasi dadaal fara badan bay mareen siday noo hagaajin lahaayeen maxaa yeele insaankoo la hagaajiyaa shaqo fudud maaha waa shaqo culus inay culus tahana waxaa daliil u ah dadka loo doortay inay ka shaqeeyaan oo ambiyada ilaahay ah oo dad aan caadi ah dad aan caadi ahayn ah xagga akhlaaqdooda xagga dulqaadkooda xagga wanaagooda xagga dadaalkooda dadkii makhluuqaadka ilaahay ugu fadliga badnaa ayaa waxaa loo diray shaqada ah in insaanka la hagaajiyo wax laga bedelo marka inaan ogaano bal sidii ambiyadu ay dadka maarata dacwada iyo wanaagga ay ugu yeereen ooy dadka u bedeleen oo dadka wanaagga xaggiisa lagu riixay inaan ogaano waa shay loo baahan yahay qisooyinkii ambiyada oo laga kisooyo laga kisoodo waxa ay soo mareen ee laga sheekeeyo waddada ay qaadeen aada loo sifeeyo ilaah subxana wa tacaala ayaaba qur-aankiisa aada uga hadlay ilaah subxaana wa tacala wuxuu nabigiisa amrahayaa inuu ka qisooyo qisooyinkii hore uu dadka u sheego maxaa yeelay waa lagu cibro qaadanayaa waxbaa laga faa'iidaysanayaa waxbaa lagu qiyaasahayaa allah subxaana wa tacala waa isagii lahaa faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun dadka u qisee oo wixii la soo maray uga sheekee maxaa laga helahayaa si dadka u fakaraan oo haddii la fakero maxaa imaanaya haddii la fakero shaqaa imaanaysa sida sheekh cabdiraxmaan sicdi uu leeyahay tafsiirka aayaddan lianna annaasa idaa fakaruu calimuu wa idaa calimuu camiluu wuxuu leeyahy dadku hadday fakaraan waxbay ogaanayaan hadday wax ogaadaanna shaqay bilaabayaan marka shaqada intaan la gaarinba waxaa ka horeeya waa in maraaxisha la soo maraa horta waa in la fakaraa maxaa naga hadlaysan maxaa noo hagaagay maxaa noo dhammaystirmay maxaa naga dhiman waa in horta la fakaraa markii la fakaro oo waxa la kala ogaado bay shaqa bilaabanaysaa ilaah subxaana wa tacaala nebigiisa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu uga qisoon jiray qisooyinkii ambiyadii hore si uu ugu cibro qaato oo waddada uu hayo ugu weheshado waatuu ilaahay lah subxaana wa tacaala wakula naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuhabitu bihi fu'aadak waxaan kuu qisoonaynaa qisooyinka nebiyaasha wax aan qalbigaaga ku sugayno oo qalbigaaga aan ku adkaynayno marka haddii nebigu sala allahu calayh wasalam uu qisooyinka ambiyadii hore uu u baahnaa uu ka faa'iidaysanayo sugnaansho iyo cifroqaadasho min baabi owl annaga ayaa nahay maxaa looga hadlayaa manhajka ambiyada ama waddada ambiyadu ay u mareen ee dacwada iyo ummadda loo hagaajiyo sababtu waxaa weeye dacwada ilaahay subxaana wa tacaala dadkoo diinta loogu yeero dadkoo xagga ilaahay loo maaragtay maxaanku loogu baaqo shaqadaasi waa cibaado haddii waxay cibaado yihiinna cibaadada sida loogu talagalay oo loo jideeyey in loo sameeyaa loo baahan yahay sida salaada oo kale sida soonka oo kale sida xajka oo kale iyo waxaa la midkaa haddii waxay cibaado yihiin oo ilaahi subxaana wa tacaala loogu dhowaanhayo waa in waddada saxda ah loo maraa in la khaldama ah marka waddada ambiyada in laga sheekeeyo oo xagga dacwada ay u mareen waa shay lagama maarmaan ah tan kale waxaa weeye wax oo dhan ma wada sheegi karo oo hadda wakhtigeeda ma hayno cilmigeeda madih baa laga yaabaa walidaalika waxaan doortay ciwaanka ah min manhaj alambiya wax ka mid ah waddadii aan maaragta ambiyadu ay mareen inaan ka faa'iidaysano oo xoogaa insha allahu tacaala aan ku cibro qaadano walaalayaal saa la socotaan ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala uu soo diray waddada ay mareen waxaa kow ka ahaa ayaga oo dadka waxa ay ka rabaan u sheegahayay dadka maxaa laga rabaa dadka maxaa loogu yeerahayaa dadka maxaa looga yeerahayaa arrinka noocaas ugu kala cadda ambiyadu dacwo cad oo aad u bayaansan oo odhanaysa dadow ilaahay caabuda subxaanau wa tacaala dadow ilaahay ka baqa dadow xaqa ilaahay idinku leeyahay gudta warka noocaasahoo cad ayaa ambiyadu la yimaadeen ambiyadu markay dadka ugu yeerayaan inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala oo ilaahay waxidaan kelimadaasi kelimo qaali ah weeye waa kelimo dhammaan ambiyadii ay dadka dacwada uga bilaabeen qofku ilaahay garta wax ka horeeya ma jiraan qofku ilaahay caabudi mahayo ilaa uu ilaahay garto ilaa ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisu uu fahmo qofkiima uu caabudayo marka dadkoo loogu yeero inay ilaahi subxaana wa tacaala caabudaan oo tawxiidkiisa ay soo galaan oo waxa kaloo ay caabudahayaan ay iska dhaafaan halkaas ayay ka bilaabanaysay dacwada ambiyadu laakiin su-aashu waxay tahay waddada ay u mareen ambiyadu middaan lafteeda dadka oo tawxiidka ilaahay loogu yeero wax fudud maaha waa in dadka la fahmsiiyaa arrinka noocaasa waa in loo tafsiiliyaa kow waxay isticmaaleen ambiyadu dadka oo ilaahay ay baraan ilaaha laydinkugu yeero inay caabudaan waa allaha waxaa sameeyey oo waxaa sameeyey oo waxaa idiin maaratay nicmada idin siiyey oo adduunka abuuray oo aakhiro abuuray oo idinkeedan abuuray oo wax kastoo la haysto allaha bixiyo weeye wax kastoo maqanna allaha laga raadsado weeye ilahi subxana wa taala sifooyinkiisa iyo asmaadiisa ayaa dadka looga sheekay dadka waxaa la xusuusiyey nicmooyinka ilaahay uu dadka u galay ayaa la xusuusiyey dadka waxaa lagu cabsigeliyey ilaahi subxaana wa tacaala cadaabkiisa iyo halaagga uu samayn karo iyo wuxuu bani aadamka maaragtay ku cuquubayn karo bal aan fiirinno qaar ka mid ah ambiyada hadalladooda markay la hadlahayeen aqwaamtooda ay kala hadlahayeen tawxiidka ay tawxiidka ugu yeerahayeen tawxiid khali ah oo ilaahay keliya caabuda macnaheedu ma ahayne waxa waa la fasirahayey cilladaa la sheegahayey sababta ayaa la bayaaninayay nabillaahi nuux sal allahu alayh wasalam waa sal odhanayaa maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara waqad khalaqakum atwaara alam tarow kayfa khalaqa allahu sabca samaawaati tibaaqa wajacala alqamara fiihina nuura wajacala shamsa siraaja ila akhir laayaat wuxuu le maxaa idinku dhacayo ilaahi subxaana wa tacaala aad la weynayn ladihiin ilaah inaad weynaysaan maxaa idiin diidan ilaahay miyidan garanaynin soolaha idin abuuray samaawaadka abuuray dhulka abuuray dayaxa abuuray qoraxda abuuray marka makhluuqaadka ilaahi subxana wa taala buu ka sheekaynaya nabiyllaahi huud sal allahu aleh wasalam isna wuxuu leeyahay qowmkiisa isagoo la hadlaya wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuux wazaadakum fi lkhalqi basta fadkuruu alaa allah wuxuu leeyahay xusuusta ilaahi subxaana wa tacaala qowmu nuux kadib allihii idin abuuray oo booskoodii idin dejiyey wey oo nicmooyin idin siiyey oo dad waaweyn oo maaragtay qurxoon idinka dhigay oo makhluuq maa aad iyo aad u qiimo le ah fadkuruu alaa allah nicmooyinka ilaahay xusuusta oo fahma oo ku cibraqaata nabiyulla saali wuxuu leeyahy asaguna wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad wabawa'akum fi lard tatakhiduuna min suhuuliha qusuura watanxituuna aljibaala buyuuta fadkuruu alaa allah buu leeyahay wuxuu leeyahay xusuusta ilaahi subxaana wa tacaala inuu idinka dhigay kuwii qowmacaad maaragtay kadib maray oo gadaashooda yimid oo dhulkoodii la siiyey allah dhulka idin makaniyey oo dhulka aad dhisanaysaan oo aad maarad guri ka samaysanaysaan buu leeyahay marka dadka oo nicmada ilaahay looga sheekeeyey subxaana wa tacaala waxa ilaahay u galay la fahamsiiyaa waa wadada dadku ay ku fahmi karaan tawxiidka ilaahay subxaana wa tacaala waa tii ilaahi subxaana wa tacala nabi muuse ku yidhi walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qawmaka min alulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illah altadkiiru biayaami illah dadka oo ilaahay subxana wa tacala nicmooyinkiisa iyo ilaahay afcaashiisa iyo ilaahi subxana wa tacaala waxaa laga arkay looga sheekeeyaay waa waddo muhim ah oo ka mid ah waddada ambiyadu ay u qaadeen tawxiidka caddayntiisa iyo nasrintiisa tawxiidka asaga ah oo dadka loogu yeerayay loona bayaaninayay loona caddaynayay asbaabta keentay waxa uu helisay dadka oo akhlaaqda laga dhiso dadka oo akhlaaqda laga toosiyo oo cid kasta markii tawxiidka lagala hadlo waxaa ku xigi jiray meesha markaa laga haysta ayaga ama u daran ama ay ku baaba'san yihiin ayaa laga waanin jiray matalan qowmicaad oo kale waxaa laga waanin jiray waxyaalaha ay ku caanbaxeen oo aan fiificnayn sida qowmuluud oo kale waakada qowmu hamuud qolo kasta meeshay ku liidato ama akhlaaqda xun ayaa laga wacdin jiray ayaa laga waanin jiray nabigeena sal allah alay waslm markuu maka joogay qur-aanka soo degi jiray tawxiid keliya ma ahayn waxaa ka mid ahaa akhlaaqda ka mid ahayd qofka muslimka akhlaaqdiisa dhaqankiisa ayaa lagala hadli jiray maalan suuratu ancaam aayadaha loo yaqaano alwasaaya alcashar waxay ku bilaabataa qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum allaa tushrikuu bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana markii tawxiidka la sheegay in waalidiinta loo ixsaan falo ayaa lagu xijiyey sidoo kale aayadaha maaragtay dhowr iyo tobanka kusoo arooray amar iyo nahyi oo ku jira suurata israa ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyah wabilwaalidayni ixsaana marka tawxiid iyo caqiido iyo akhlaaq wada socota ayaa dadka lagu bilaabo dacwada in lagu toosiyo maxaa yeelay qofka oo tawxiid kaliya sheeganaya laakiin xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda iyo xagga cilaaqada ula leeyahay waalidiintiisa iyo qaraabadiisa iyo dariskiisa iyo dadkiisa haddaysan fiicnayn qofkaas ma badbaaday maalinta aakro tawxiidka asaga ah marka la caddaynhayay aad baa loo caddeeyey aad baa loo bayaaniyey dadka ambiyada ah oo tawxiidkaas waday oo dacwadaas waday ee waxa ayagu ay yihiin ma aysan khaldanayn macnaha xaqa ilaahi subxaana wa tacaala iyo xaqa ayagu ay leeyihiin iskuma qasnayn waa la kala saari jir ayagu waa ambiyo waa sax waa rasuulo ilaahay waa ducaaddi ilaahay waa sharaf badan yihiin laakiin waa bani aadam laakiin waa addoommo ilaahay marka tawxiidka ilaahi subxaana wa tacaala baabkiisa baab nadiif ah oo aan loo dhowaanin oo aan la taaban buu ahaan jiray walidaalika qur-aanka markaad aragtid qisooyinka ambiyada waxaa kusomaarata kusoo noqonaysa aayadda odhanaysa fattaqu llah wa aiicuun fattaqu llah wa atiicuun oo macnaheedu yahay ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala marka ka baqidda iyo taqwada allah subxana wa tacala baa iska leh laakiin taacada ambiyadu waa leeyihiin fattaqu llaha wa atiicuuni ilaahay ka baqa aniga rasuulkiina ahna ee aeeca marka taqwada nebigu ma odhanayo fattaqu llaha wattaquuni ma odhanayo maxaa yeelay taqwada iyo alla kacabsiga waxa ilaahay keligiis uu leeyahay weeye marka lala wadaagi maayo marka in la kala caddeeyo waxa ambiyadu ay leeyihiin ayagoo addoommo ilaahay ah sharafta ay leeyihiin iyo makaanada ay leeyihiin marnaba ma aysan dhex gelaynin ilahi subxana wa tacala xaqa uu leeyahay iyo tawxiidkiisa iyo martabadiisa waxaa garanaysa qisadii mashhuurka ahayd boqoradii la ohan jiray balqiis oo reer yamanayd oo islaantay oo nabiyullaahi sulaymaan gacantiisa ku islaantay hadday soo islaantay waa cusub tahay laakiin maca daalika tawxiidka ayay fahamtay markay timid oo islaantay oo diinta ay gashay kelimaadka ay tiri waxaa ka mid ahaa rabbi innii dalamtu nafsi wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin waxay leedahay qof xun baan ahaa qof daalimada ayaan ahaa wax badan baan halleeyey haddase maanta ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u hoggaansanay wa aslamtu maca sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan maciisa ayaay hoggaansama bay leedahay marka hoggaansanka allah subxana wa tacaala loo hogaansamayaa qof gaara ma jiro qof gaar oo xakuma ah ayadii hadda soo hoggaansantay oo hadda soo islaantay iyo nabiyullaahi sulaymaan nebiga ilaahay ahaa oo dacwada waday hoggaansanka iyo alla kabaqidda iyo alla isku dhiibadda waa ka siman yihiin wa aslamtu maca sulaymaan nabi sulaymaan maciisa ayaan isdhiibay yaan isku dhiibnay labadeennuba lilaahi rabbi alcaalamiin marka isku dhiibidda dhammaan waa la isdhiibahayaa dhammaan waa la hogaansamayaa dhammaan waa la baqahayaa meesha laga baqahayo meesha loo socdo oo la weyneynayaana ilaahi subxaana wa tacaala wey marka ambiyadu tawxiidka ay caddaynayaan iyo diinta ay fidinayaan marnaba kuma dheehin dan gaara ee ayagu ay leeyihiin shaqada noocaasa oo ay qabanaya ambiyadu waqti dheer iyo juhdi dheeraad ah ayay ku bixin jireen taasoo macnaheedu yahay dadkoo la hagaajiyo dadkoo wax loo sheegaayo waxa wakhti yar qaadanaya maahane waqti dheer bay u baahan yihiin sabar dheer bay u baahan yihiin walidaalika nabiyullaahi nuux sala allahu caleyh wasalam waa isagii caddeeyey maar innii dacwtu qowmii laylan wa nahaara habeen iyo maalin ayuu dacwo sameeyey siran wa jahran kor iyo hoos buu u hadlay si kastuu u caddeeyey wax kastuu sameeyey waqti dheerna waa baxshay maalin buu hadlay habeen buu hadlay kor buu u hadlay hoos buu u hadlay si kasta wax loo qaadan karo iyo wakti kastoo maara dadka qaarkood ay fahmi karaan dadka qaar baa maalintii iska si kale iska ah qaar baa habeenkii fiican qaar baa maalintii fiican qaar baa hoos u anfacaysaa qaar baa kor u anfacaysaa si kasta wax lagu fahmi karo uu isticmaalay marka dacwada iyo dadka wax loo sheegaa inay tahay shaqo wakti dheer u baahan waa laga faa'iidaysanaya inay tahay shaqo nooga baahan in hadda jaad ama nooc loo eego wakti gaara la fiirsho hadda si loo bedelo ayaa loo baahan yahay dacwada ayada ah oy ambiyada ay fidinayeen oy dadka u sheegahayeen wax kasta oo dadka ka hor istaagi kara ama dadka shaki ku abuuri kara waa laga ilaaliya waa naxariis ilahi subxaana wa tacaala ilahi naxariistiisa waxaa ka mid ah si dacwadiisa loo fahmo oo tawxiidkiisa loo fahmo bani aadamku waa waa hadal badan yihiin waa war badan yihiin waa shaki badan yihiin marka ambiyo nadiif ah oo aan hadalba aan lahayn oo nasabkooda la yaqaano oo runtooda la yaqaano oo akhlaaqdooda la yaqaano oo meel laga soo golo aan lahayn baa la soo diray xataa ambiyada marka la soo dirayo magaalada baa laga soo diri jiray miyi kama imaan jirin maxaa yeele haddii nebi miyi laga keeno oo magaalo loo keeno ree magaalka waayagaan mowt warka badan oo wax sheegsheegee ammaan siin maayaan oo waxay leeyihiin oo muxuu sheegayaa waa reer baadiye bay odhanayaan ama waa reer miyi marka si xataa aan loo durin oo aan loo malayn in wax la dheer yahay magaalada la degan yahay oo xabaarada leh oo deegaanka leh ayay ambiyadu ka soo bixi jireen ayadoo la diidayo in meeshaas war ka yimaado ambiyo akhlaaqdooda la yaqaano ambiyo xataa culammadu ay yidhaahaan nebiyadu waxay ahaan jireen xataa muuqaal ahaan iyo jirkoodu jir caadi ah oo dhammaystiran buu ahaan jiraa layihi oo nebiyaal jiis nebi jiis ah mid indhala mid dhegala lama soo diri jirin macnaa waxa baniaadamku baniaadamku hadduu maaragtay wax kale kaa waayo oo hadalkaaga meelu ka duro uu waayo wuxuu odhanayaa bal fiili halkaasuu laayahay buu odhanayaa ama maaragtay maxaanku il buu laayah buu odhanayaa ama wuxuu odhanaya waa jiis muxuu sheegaya ilaa akhiri marka xataa cudurdaarka ama maxaanku dhahaa waxyaalaha ceebta keeni kara oo lagu duri karo xataa muuqaal ahaan waa laga ilaaliyey xagga nasabkooda waa la ilaaliyey xagga akhlaaqdooda waa la ilaaliyey dad la yaqaano macquul ah oo aad looga dambeeyo oo la ictiraafsan yahay oo qofkii durahayahay keliya uu ku duro waxaan ma rabo laakiin nasab iyo akhlaaq iyo nadiif bay ka ahay tan kale ambiyadu markay dacwada fidinayaan dacwo iyo hidaayo xaq ahaan aad u cad oo wanaag ah ayay sheegi jireen laakiin wax lacag ah ama kharash ah inay rabaan ma sheegi jirin oo waxay odhan jireen lacag ma rabno maa as'alukum calayhi min ajr aad u soo noqon kelimadaas oo nebi kasta uu caddaynayo oo dadka uu leeyahay war waxaa sheegahayo oo dacwada ah oo xaqa ah lacag kuma rabo maxaa yeele insaanku marka qaarkood isagoo waxa raba buu jeebkiis ka fakarahaya wuxuu is leeyahay waxaan haddaa gashid waxaan haddaa qaadatid arma xoogaagaa lagaa qaataa arma xoolaha lagaa rabaa armay xagga martaa marka maadaama insaanku xagga xoolaha uu ku adag yahay uu ka fakaro waxaa la leeyahay waxba lagaama rabo baa la odhanayaa suusan maartay marka waxa weeye oo macnaheedu yahay haddii la odhan lahaa hidaayadan baa qaadanaysaa waa hidaayo adduun iyo aakhiraba waa ku badbaadaysaa aakhiro jannaa helaysaa laakiin laga aqbali maayo ilaa aad shubtid intaasoo lacagah dhib baa ka imaan lahaa marka hidaayo wax kastoo wanaaga lagu helaayo haddana aan ajar lagaa rabin macnaheedu waxaa weeye qofka oo mamarsiyaha laga tirahayo walidaalika ambiyada dhaqankooda marka la fiirsho iyo siday maaragtay samaynayaan iyo mucaamaladoodu mucaamalo fiicanoo cajaa'ib leh oo qofkii fiirsha uu la yaabahayo oo soo dhowaynayo ayay ahaan jirtay maalan nabiyullaahi yuusuf sala allahu calay waslm markii la xiray oo xabsiga lagu tuuray isagoo aan dacwo fidin oo dadkii aan la hadlin ayay waxay u bogeen dhaqankiis iyo wanaaggiis walidaalika markay riyoodeen oo riyada arkeen labadii wiil oo u yimaadeen waxay yidhahdeen waxaan ku riyoona waxa noocaas oo noocaasee noo fasir nabina bitaawiili innaa naraaka min almuxsiniin bay yidhaaheen waxaasaan ku riyoonnay adigu inaad tahay nin wanaagsan baa noo muuqatee bal wax noo faa'iiday bay yidhaaheen marka isagoo weli aan dacwo fidin oo wuxuu yahay aan sheegin oo aan diin kala hadlin ayay dhaqankiisa iyo mucaamaladiisa bay ka fahmeen ninkaanu inuusan caadi ahayn walidaalika qadiyadoodii iyo arrinkoodii iyo mushkiladdii haysatay bay ula yimaadeenoo waxay yidhaaheen mushkiladaas aragnaye noo xalli bay yidhaaheen waxayna ku cilleeyeen innaa naraaka min almuxsiniin inaad nin fiican taha nookaa muuqatee bal wax noo sheeg bay yidhaaheen markaasuu u sharxay tawxiidkii wuxuu yahay buu u sheegay waa u maarata diintii buu maaragtay u fasiray ilaa aakhiri marka xataa dhaqanka ambiyada iyo akhlaaqdooda ayaaba dacwo ahaa oo dadka maskaxdooda caqligooda bedeli jiray dacwada noocaas iyo tawxiidkaas waxaa weelisay sida loo soo bandhigahayo si waxay ahayd la yaab labay ahayd wixii yo xaq ah oo waadix ah oo aad u cad oo gar ah gar wey gar manaa waxay tahay gar maxay tahay macnaa waxaa weeye war allahi ku abuuray oo khaaliqaaga ahaa oo raasiqaaga ahaa oo adduunka abuuray oo aakhiro abuuray oo wax kasta iska leh oo nicmo kastoo ah iska leh ilaahaas caabud amarkiisa qaado warkaas war gar ah weeyaan war xaq ah wey qofka wadaana qof nadiif ah oo aad loo yaqaano oo caqli lagu yaqaano weeye oo meel lagu duro aan lahayn inta waxa u dheerayd sida loo soo bandhigahayo oo dadka wax loogu sheegayaa si qabow oo sahlan ayay ahayd si qofka qalbigiisa gaaraysa ayay ahayd si qofka meel kasta qofka laga taaban karo oo qofka wax ku fahmi karo ayaa laga taaban jiray ayadoo la rabo qofkan bal hadduu wax qaadanayo ha qaata la leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala markii nabiyulaahi muusa iyo haaruun uu u diray fircoon fircoon la yaqaano nooca uu yahay iyo kibirka meeshuu ka marahayo iyo xumida meeshuu ka gaaray haddana waxaa la leeyahay bal hadduu wax qaadanhayo bal idinkiiusa idin eersanin faquulaa lahu qawlan layina baa la yidhi waxaa ku tiraahan hadal jilicsan ku dhah oo fircoon miyaa hadalka noocaasa astaahila in la yidhaaha gaal gaal dhalay baa tahay oo balaayaa kuu dhacday oo ilaa aakhiriya oo kale ayaa qalbigaa usoo degdegaysa soo garanaysid laakiin maca daalika dacwada dadku ilaahay loogu yeeraa wax adigu aragtid maaha wax adigu awootid maaha bismi illaah waxaanu maraynay manhajka ambiyada ee dacwada waxaa ka mid ahaa in ay xaqa ay soo bandhigayaan u soo bandhigi jireen si fiican oo dadka quluubtooda taabanaysa oo qofka soo jiidanaysa oo qofka laga eadanayo wax kasta oo keeni kara inuu qofku uu dido ama uu qofku dacwada ka cararo waxaanu sheegnay nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi haaruun calayhim asalaam markii ilaahay u diray fircoon oo ninka la yaqaan ah oo ka gaaray kufriga iyo qooqa iyo mid aan la sheegi karin ilaahay wuxuu amray inay kula hadlaan hadal jilicsan faquulaa lahu qawlan layina ayaa la yidhi marka dee waa fircoon oo hadda khayr badan ma laha laakiin qofka dacwada wada isagu dadka oo la hadlaayo kaama yeeli doonaan iyo kolba khayr ma laha iyo wuu kaa carari doonaa iyo ma ahane waxaa weeye wasiilada qofkaan uu ku fahmi karo dacwada ayay u isticmaali jireen marka dacwada la fidinayo oy ay la hadlahayeen ambiyadu aqwaamtooda iyo dadkooda dhibaata imaan jirtay hadallo xun ayaa loogu jawaabi jiray ama waa la tuhmi jiray marka bal aan fiirinno sida ambiyadu ay uga jawaabi jireen hadallada noocaas oo kalea oo aflagaadada ah maalan nabiyulaahi nuux ayaa waxaa lagu yidhi innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin waxaan kugu aragnaa inaad tahay mid ku sugan baadicad baa ku sugantay hadaa la yidhi marka muusan odhan anigu ma baadiyeysni idinkaa baadiyaysan oo balaaya idinku dhacday ma odhan qaala yaa qowm laysa bii dalaala wuxuu leeyahay qowmkaygow aniga baadiguma sugna marka wuxuu ku kaaftoomayaa tuhmada loo soo jeediyey unbuu iska anfinayaa oo iska beriyeelayaa laakiin hadal ee maaragtay ah inuu la garamayo ama maaragtay inuu isdifaacayo ama inuu yani kelimadii yidhaaheen oo kale uu ku odhanaya ma isticmaalin nabiylaahi huud waxaa lagu yidhi innaa lanaraaka fii safaaha wa innaa lanadunnuka min alkaadibiin waxaa aragnaa inaad ku sugan tahay safaaho caqli fudud macnaha qof maaragta caqli fudud oo safii ah ayaa tahay waxaan aragnaa inaad tahay beenaale ma uusan odhanin idinkaa sufahaah idinkaa beenaalayaala ma uusan odhanin laakiin wuxuu yidhi qaala yaa qowm laysa bi safaah wuxuu leeyahay anuu safaaha iguma sugna taasoo macnaheedu yahay ambiyadu marka ay dacwada fidinayaan oo qoomkooda ay la hadlaayaan hadallada loo soo jeediyo oo meelkadhaca ah ayagoo kale kuma jawaabi jirin ee waxay ku maarata ku kaaftoomi jireen ay ku ekaysan jireen inay hadalkaa iska difaacaan oo iska bariyeelaan maxaa yeeley dacwadu inay isku bedesho cay la isku jawaabayo oo hadduu cay ku yidhaha mid kala dheh ma loo baahna maxaa yeele ambiyadu dacwada ay wadaan waa xadcad waa hadal nadiif ah marka in tashwiish lagu furo oo ninkii wanaagga sheegahayey oo maaragta nadiifka ahaa hadalla cay ah iyo hadalla aflagaadaa iyo noocaas oo kale uu noqdo oo dadkii isaga la hadlahaya iyo asagu ay isku nooc noqdaan waxa loo baahan yahay maaha nabiyulaahi muuse sal allahu aleh wasalam markii uu tegay fircoon uu la xiwaartamahayey uu la hadlahayay bal hadalkiisa eeg fircoonna wuxuu ku meeraysanayaa hadallo aflagaada ah oo meelka dhaca ayuu ku meeraysanayaa nabiyulaahi muusena waddadii caddayd oo dacwada ahayd ka leexleexan maayo maala fircoon wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiinka sheegaysaa muxuu yahay ayuu leeyahay qaala rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin saasuu leeyahay waa rabbiga samaawaadka abuuray arlada abuuray iyo inta udhaxaysuu yidhi qaala liman xawlahu fircoon weeye alaa tastamicuun miyadan maqlayni ku hadlaayo war muxuu sheegayaa ninkan muuse muxuu yidhi rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin alawaliin waa rabbigiinna iyo rabbiga aabbayaasha idinka horreeyey qaala fircoon weeye ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun rasuulka laidiin soo diray waa mid waalaneh buu fircoon leeyay nabiylahi muuse ma odhan adigaa waalan ma uusan odhan qaala rabu lmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa in kuntum tacqiluun waa rabbiga mashriqda iyo maqribta iyo inta udhaxaysa marka nabiylahi muuse hadal cadcad oo dacwaa buu ku hadlahaya ka leexan maayo fircoonna aflagaado iyo hadal maxaanku deelqaaf ah iyo wax loo baahnayn buu ku daa wareegahaya marka qofka daaciga in dacwadiisu ay caddaato oo hadalka xaqa ah aan laga leexleexin oo meeshii aysan fadhi kudirar noqon baa la rabaa marka markii lasoo xirxiray fircoon oo hadalkii lagu sugay oo lagu caddeeyey meeluu aadu garan waayo markaasuu wuxuu yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalanaka min almasjuuniin haddii aad ilaah kala gamxuu leeya aad yeelatid oo caabudid waan ku xirayaa saasuu leeyahay marka macnuhu waxaa weeye ambiyo dacwadooda dacwo waadix oo basiid ah oo cad ayay ahayd dacwo aan ka leexleexan waddada ayay ahayd si kastoo loomaa loo leexleexiyo oo hadalka loogu xumeeyo ama la ysku dayo in xujada laga tuuro ma aysan yeelaynin waxaa dhacaysa mararka qaarkood in ambiyada la ysku dayo in la taraarsiiyo dacwada oo inta la juqojuqeeyo la yidhaaho maxaa isku haysaa nebi maata miskiin ah waxa ma haysatid jannadaadii aawey maxaanku yidhaha dhulka soo maaragtay yani aayad keen xujo keen mucjiso keen bay odhan jireen laakiin ambiyadu si kasta oo lagu gardaroodo ama maxaanku yidha la yidhaho maxaa isku haysaan marka marnaba iskuma dayin inay ka tallaabaan xuduudda ay leeyihiin waa nebi waa rasuul ilaahay laakiin waa addoon ilaahay marka inuu addoonnimada ka baxo ama wuxuusan cayn sheegto ama darajo uusan lahayn maaragta uu sheeg sheegto si uu ragga iskaga celiyo ma samayn jirin nabilah nuux asagoo odhanaya walaa aquulu lakum cindii khazaain ullah walaa aclamu lgayb walaa qoynima lak wuxuu leey anigu khazaainta ilaahay baan hayaa ma odhanayuu leey aybkaan ogahay ma odhanayo malag baan ahay ma odhanayo buu leey nabigana sal allahu aleyh wasalam ilaahay baa ku yidhi qul laa aquulu lakum cindii khazaain ullahi walaa aclamu lgayb walaa aquulu lakum inii malak waxaa leeyahay ha ku tiraahaa anigu khazaaintii ilaahay ma hayo anigu qaybka ma ogi anigu malag ma ihi taas u dheh baa layidhi oo markay ku leeyihiin aayad keen oo mucjiso keen oo waxaa soo rid ha ka yeelin xuduuddaada ha dhaafin marka ambiyadu si kastoo la iskugu dayo in maaragta la taraarsiiyo xuduuddooda ama in waxaysan cayn laga soo saarto ma aysan dhacaynin waana ku guulaysteen inay xaqa ku sugnaadaan waxaa ka mid ahaa manhajka ambiyada xagga dacwada ah inay caddayn jireen dacwadan ay wadaan ay dadka ugu yeerahayaan haddii la qaato maxaa laga helahayaa insaanku waa xisaabtamaa wax uu samaynhayana waxaan dheef ah oo ku jira ayuu ka fakarahayaa marka waa loo caddayn jiray haddii dacwadan ay qaataan haddii tawxiidkan ay galaan haddii ilahi subxana wa tacala ay caabudaan waxay helahayaan adduun iyo aakhiro oo barwaaqo ah ayaa looga sheekayn jiray waa tii nabiyullaahi nuux oo qoomkiisa ku lahaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana hafaara yursil isamaaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wuxuu le ilahay u soo noqda oo ilahay u toobadkeena oo shirshir ka soo noqda haddaad saa samaysaan barwaaqaa la helayaa roob baa la helayaa beeraa la helayaa caruur baa la helayaa ilaa akhiri ayuu ka odhanaya marka tawxiidkan iyo diintaan maarata iska qaado qayaxan oo aan natiijo lahayn oo aan tarqiib lahayn oo aan tarhiib lahayn ma aysa isticmaali jirin nabiy llahi uu asagii lahaa wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tubuu ilayh yursil isamaa calaykum idraara wayazidkum quwatan ilaa quwatikum wuxuu leeyahay ilaahay u soo noqda samada roobkeeda helaysaan awoodda a haysataanna awood baan idinkugu darahaya oo diinta haddii la qaato oo tawxiidka la qaato macnaha in balaayo nagu dhacayso oo dacfi uu noo imaanayo ma ahane waxa barwaaqo ah la haysto barwaaqo kale ayaa lagu helaya oo ka ziyaadaa marka dacwada iyo diinta dadku markaa waa usu joogsanayaan way qaadanayaan tan kale waxa weye ambiyadu waxay garanayeen oo ay ku dhaqmi jireen oo mar kasta ay tixgelin jireen dacwadan iyo diintan qaadashadeeda iyo ku camalfalkeeda meesha la jooga adduun weeye adduunna dhib kama marna oo ibtilaa iyo imtixaan waxbaa iska imaanhaya marka in lagu talagalo weeye mar kasta in la feejignaado oo haddii diinta xataa la qaato dacwadan la qaatahay dhibka imaanaya oo shaydaan baa kula xariira naf baa kula xariirta cadow kale adduunka kula joogo kula wadaaga waxaaso dhan marka in lagu talagalo weeye ee wadda iska toosanoo waxba la arkaynin aan dhibaato la arkayn macnaheedu maaha nabilahi muuse markii qoomkiisa ula hadlay uu ku yidhi istaciinuu billahi wasbiruu ina alarda lilahi yuurisuha man yashaau min cibaadih waalcaaqibatu lilmuttaqiin wuxuu yidhi sabra ilaahay kaalmaysta khayr baa la heli doonaa dhulkaa laydin dhaxabsiin doonaa saasuu ku yidhi waxay ku yidhaaheen uudiinaa min qabli an taatiyana wa min bacdi maa ji'tana intaada noo imaana dhib baana haystay hadda oo noo timidna dhib baana haystay leeyihiin bimacnaa in degdeg wax isku bedelaan oo waxaa oo dhan la kala tuuro habeen iyo maalin bay u malaynayeen wixiina waa sii jiraan marka waxay leeyihiin oo waa sideedii wax isbedeli ma lehe markaasuu wuxuu ku yidhi taas ay tahay qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun wuxuu ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku yahay xaqiiqo inuu cadowgiina halaago oo dhulka laydiin dhiibo ayada lafteeda fasax maahane waxaa weeye fayandura kayfa tacmaluun marka haddii dhib lagu jirana imtixaan iyo waxaad samaynaysid ayaa la fiirinayaa haddii dhibka laga baxana ayada lafteedu jaantaa furan ma ahane waa imtixaan kala wey marka dhibka iyo istidcaafkuna waa imtixaan istikhlaafka iyo awoodduna lafteeduna imtixaan kala wey marka dabiicadda ambiyadu waxay ahayd in adduunkan asaaskiisu imtixaan iyo ibtilaa yahay loo baahan yahay in lagu sabro haddii dhib jiro iyo haddii dheefi jirtaba intaba waxaa kaloo ka mid ah waddada ambiyada ay ku socdeen in isbeddelka iyo wanaagga la helahayo inuu ku xiran yahay ummadda wada fiicnaata ummadda oo diinta wada qaadata ayaa ku xirnaan jirta oo haddii la fiicnaan waayo ama dadku ay daahaan nasrigu waa daahaya guushu waa daahaysa walidaalika nabiyulaahi muusa nabiyulaahi haaruun ayagoo dadaalay oo si fiican u maarag u dadaalay laakiin qowmkoodii baa xoogaa liitay oo fahmi waayey oo maaragtay heerkii loo baahnaa gaari waayey markaasaa waxaa lagu xukumay afartan sano oo zamanutiiha loo yaqaano oo saxraau siinaa ay isku daba wareeganayaan ayaa lagu xukumay halkaas joogaa la yidhi ilaa aad rag noqonaysaan oo maaratay ummad noqonaysaan oo faciin aad iska celinaysaan baa la yidhi halkaas joogaysaan marka arbaciina sana oo tiiha lagu jiray oo la dhubtoonhayay nabiyulaahi muusa waa joogay nabiyulaahi haaruun waa joogay halkaas baa imtixaanka oo dhan dadka wada haysta nabiyulaahi muusa iyo haaruun meel gaara lama dejin ummaddooda wax la qabeen maxaa yeeley guusha loo baahan yahay qof ma rabee ummaddaa wada rabta marka ummaddoo bislaata oo maaragtay heerka loo baahan yahay gaarta ayaa lagu gaarayaa wanaagga laakiin anigaa fiicaneh baa khayr soo dego shan qof baa nahaye ma wax isbedelaan lagaa yeeli maayo ummadaada baaxan ummadaada miskiinka ummadaada daciifka a wax la qabaysa ummadda hagaagso ayada wanaaji ayada meel fiican gaarsii markaas ragla wa heli doona nabiga sal allahu aleyh wasalam nabi maxamed iyo asxaabtiisa oo dad dabcan wanaagooda la garanayo maalintii uxud dhib baa dhacay saxaabadii qaar baa la laayay nabi sal slatiisa dhawac baa soo gaaray sababto dad ka mida saxaabadii ayaa xoogaa khalad sameeyey amarkii nebiga sal alla alay slam ayay caasiyeen meeshii lagu ogaa ayay ka tageen arrinka ay sameeyeen dad badan ma ahayn qaar ka mida bay ahaayeen saxaabadii intii kale iyo nebiga sal ala slam wixii oo dhanba dhib baa wada gaaray marka macnuhu waxaa weeye ummaddu macsida ku faafsan iyo dhibaatada ka jirta iyo diinta laga fog yahay dhibka ka imaanaya dadkao dhan wada gaaraya aakhiro qof kasta iyo dadaalkiisa insha allahu tacaala laakiin adduunka ciziga iyo sharafka iyo tamkiinka iyo guusha la gaarayo ummad wada wanaagsan ama meel fiican wada gaarta badankeed ayaa loo bacnoon doonaa natiijada ambiyadu iyo guusha ay gaarahayeen wakti bay qaadanaysa cabbaar baa la sugahay ummaddaa la bislaynhayay ilaahi subxaana wa tacaala marka nabiylahi muusa uu baryey inuu fircoon an halaago oo maaragtay meesha laga saaro waa laga yeelay laakiin waxaa la yidhi qad usjiib dacwatukuma fastaqiima waxa dacwadiina waa ladinka yeelaye toosnaadaa la yidhi oo iska tiiriya meesha marka waxa weeye marka nasriga la gaarayo waxa lagu gaaraya waxa weeyaan waa istiqaama ayadoo lagu toosnaado dacwadii oo dadaalka la wado ayaa khayrka lagu helaya ugu dambayntii waxaan kusoo gabagabaynayaa dacwada noocaasa iyo juhdiga noocaasa ay ambiyadu wadeen sahay la-aanna aysan ahayn shaqo kasta oo la qabanayaa in la isku diyaariya u baahan tahay waa in loo sahay qaataa waa in maxaankuwa la isku diyaariyaa marka ambiyadu shaqada ay qabanayeen iyo macrakada ay ku jireen oo dacwada iyo ummadoo la hagaajiye ahayd waxay samayn jireen saxay bay qaadan jireen saxadaas waxay ahayd allah subxaana wa tacaala oo lagu xirmo ilaahay lagu xirmo ilaahay oo la baryo ayay ahaan jirtay nabigeena sal allahu alay wasalam ilahay wuxuu leeya walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waxaan ogsoonahay in qalbigaagu uu ku ciriirtoomayo uu dhibsanayo waxay ku hadlaayaan gaalada oo aflagaada ah iyo maa meelka dhacah nabigu sal alay wasalam wuu dhibsanaya laakiin maxaa xal ah ilahay wuxuu leeyahay fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin waxaa leeyahay dhibka ku haysta iyo macrakada maar meesha ka taagan iyo dadka kaasoo horjeeda dhibka ay kugu hayaan waxaa loo kaashanaya waxaa weeye ilaahi subxana wa tacaala oo lagu xirnaado isagoo cibaadadiisa maarata la badiyo isagoo aada loogu xirmo weeyaan nabiyullaahi muusa iyo haaruun calayhim asalaam markii la dirahayey oo fircoon loo diray oo nin khatara ah oo weliba isyaqaanaan oo ay maaragtay maxaa ula joogi jireen oo weliba nabiyullaahi muusa maxaa dembi loo haysto uu nin ka dilay waxaa la yidhi xaggaas aada utaga fircoon oo maxaa sahay ah maxaa lagu talagalay talow dabaabad bayay ku jiraan qafilan maxay wataan ma ma qumbulidda u qarsooon oo gunta ugu jirta oo haddii wax garan waayaa isku furanayaan maxay samaynayaan xaggaas aadaa la yidhi idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniyaa fii dikrii buyalay adiga nabiyullaahi muusow adiga waalkaaba aada fircoon u taga oo la hadla aayadahayga u geeya laakiin dikrigayga iyo xuskayga ha ka daciifina ley ha ka daciifina ku dheganaada alla xuska iyo alla barya subxaana wa tacaala waxay yidhaaheen inanaa nakhaafu an yafruta calayna aw an yadqa waxaan ka baqaynaa inuu maar lagu qooqo waa nin khatarahoo maba armi loo kaadin waayaaba waa lagu simi waayaa inaan wax sheegno ilahi wuxuu leeyahay laa takhaafa inanii macakumaa asmacu wa ara habaqina anaa idinla jira oo arkahaya oo maqlahaya marka ilaahi subxaana wa tacaala la jiritaankiisa iyo miciyadiisa iyo xuskiisa oo lagu kalsoonaado waa zaadka weyn iyo sahayda weyn bay ahayd oo ambiyadu ay wateen oo waxaasoo macrakaa ay la soo mareen saasay ahaan jirtay waana ku guulaysan jireen marka wadada ah in dadka dacwada loo sheego khayrka la gaadhsiiyaahy waa waddo la soo maray ambiyaa soo martay laakiin siday u soo mareen baa loo baahan yahay sahaday qaateen in la qaato ayaa loo baahan yahay sabarkay sabreen in la sabro ayaa loo baahan yahay siday xaqa u soo bandhigeen in loo soo bandhigo ayaa loo baahan yahay haddii middaa la helo insha allahu tacaala guusha waa la helayaa ummaddaa fiicnaanaysa ummaddaa wanaagsaanaysa haddii ummaddu fiicnaatana ilahi subxana wa tacala wuxuu ballan qaadana waa la helayaa laakiin dad yar ama koox yar oo ayadu isla fiicnaata ummaddii inteeda kalena ay salaad la'aan tahay oo maxaanku raha mukhadiraad iyo qaad iyo balaayo lagu balaysan yahay ummadiioo kaa maqan guul caama la heli maayo guusha caamka ee ummadda maata wanaagsanaata ayaa laga maarmaan ah alla ku xirnaanta in wax lagu helana waxaa u daliila ilahi subxaana wa tacaala markii nabigeena sala allah aleh wasalam iyo saxaabadiisa maka inla galaan loo diiday oo baycat ridwaan ee la galay ilahi wuxuu sheegay subxaana wa tacaala in dadka saxaabada ah oo baycadaas galay uu raalli ka noqday waxa ay sameeyeen dagaal maahan baycay galeen ragnamay muujiyeen wanaag bay muujiyeen ilahi wuxuu leeyahay laqad radia allahu can ilmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim buu ilahi leeyahy waxaa qalbigooda ku jira buu ilaahay ogaaday oo iimaanka alla ku-xirnaanta alla kalsoonida ah markaasbaa waxaa la siiyey fadli fadlo badan baa la siiyey oo ridaha ilaahay ayaa loo qoray adduunkiina ilahay wuxuu leeyahay waahaabahum fatxan qariiba wamaghanima kaiiratan yaahuduunaha fatxi adduun iyo furasho dhul fara badan iyo qaniimo fara badan bay heleen marka wanaag aakhiro oo ridaha ilaahay subxaana wa tacaala waa loo waa loo qoray mid adduuna waa loo ballanqaaday waxaas waxaa lagu gaara waxaa weeyaan waa qalbigooda wanaagsan ilahi subxana wataala sidee maaragtay lagu xirnaayeen aayad kale ilahi subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa inay gaaladii rasushii loo soo diray ay handadeen ay ku yidhaaheen lanakhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikana aalimiin ilahi subxana watacala aalimiinta waan halaagaynaa dhulkana waydin siinaynaa laakiin waxaasoo wanaaga in cadowgii la halaago oo guul lagu siiyo oo dhulkii lagu dhaxal siiyo maxaa lagu helayaa ila wuxuu dalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid waxaasoo guul waxay helayaan qofkii aniga iga baqa weeye oo ballanqaadkayga iyo la kulankayga ka cabsooda ayaa la siinaya marka waxaa guusha lagu heli jiray ambiyadu ay ku heli jireen waxa weeyaan oo kow ka ah zaadkaas iyo saxidaas iyo alla ku-xirnaanta subxaana wa tacaala ayay ahayd marka in laysku mashquuliyo asbaabta maadiga oo mararka qaarkood asbaab maadi oo muxarama la isticmaalaay waxaa weeyaan waa waa alla kalsooyin la-aan weeyaan waana imaan la-aan in laysku mashquuliyo kaydka gaalada sidii looga hortegi lahaa ayadoo ilaah ku-xirnaantiisa la iloobayo ayadoo asbaabta iimaaniga la iloobahayo in lagu talax tago asbaabta maadiga lafteedu waddadii ambiyada ma aha marka qur-aanka fidisid ilaahi subxana wa tacaala kaydka gaalada iyo hagartooda waa ka sheekeeyey laakiin kaydka asaga ah inuu asaga celinayo oo asaga subxana wa tacaala uu maaraynayo ayuu ilaahay sheegay wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru maakiriin inum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan marka makriga marka la sheego makriga gaalada waxa muqaabilkiisa ah oo ilaahi subxana wa tacaala uu maaragtay ku waajihi jiray ama maaragta muqaabilkiisa ahaa waa makrigiisa subxaana wa tacaala wey marka haddii ila lagu xirnaado oo yani xaq ilaah subxaana wa tacaala laga soo baxo oo asbaabta iimaaniga lala yimaado oo asbaabta maadiga waxay tabarteena lala yimaado ee kaydka acdaada halkaas ayuu ku dhammaanaya ilahi wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an marka laga soo sheekeeya keydka gaalada ama yuhuud ha ahaadaan ama nasaaro ha ahaadaan waa keyd khatara waa hagardaamo weyn laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabar haddii la helo iyo taqwo haddii la helo kaydkoogu wax badan ma u gaarsiisanayo idin dhibi maayo ilahi subxana wa tacala leeyahay marka alla ku-xirnaanta iyo alla kacabsiga iyo sabarka ayaa waxay tahay waddadii ambiyadu ay kusoo guulaysteen oo diintan ay maarata ku fidiyeen ummadda ku hagaajiyeen wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu